cagaarsan waa u ruray sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun saddex iyo labaatankii aasaaseen qaar ka mida dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyagoo ujeedkoodu yahay inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka ka jira gaar ahaan howlaha nadaafadda iyo cagaarinta deegaanka dhallinyarada ku midoobay ururka cagaarsan oo siiskooda isku abaabulay ururkaana u samaystay ayaa intii ay jireen qabtay howle ay ka mid yihiin dhirbeeris ay ka sameeyeen qaybaha kala duwan ee magaalada kismaayo iyo deegaanka luglow oo barakacyaal badan ku nool yihiin iyo olole bilic soo celina oo ay ka sameeyeen xeebaha magaalada kismaayo guddoomiyaha midowda dhallinyarada cagaarsan maxamed shariif ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay bulshada u qabteen tan iyo markii ururka cagaarsan ay sameeyeen isagoona sheegay inay qabteen howlo badan oo isugu jira wacyigelin bulsho nadaafad iyo dhirbeeris dhalinyarada cagaarsan waa dhalinyaro soomaaliyeed oo reer jubbaland ah waxaa la aasaasay sanadkii bilowgiisii bishii julaay waxaa loo aasaasayna waxaweeye in deegaankooda ay ka shaqeeyaan nadaafadiisa iyo bilicdiisa maadaama deegaanku ay ka jirto nadaafad xumo badan oo burbur badan haddee soo jubbaland gaar ahaan kismaayo ay soo martay oo ay ahayd magaalo dagaal ama colaadeed maamulkeena jubbalandna ay ugu horeysay system dowladnimo waxaan garanay in maanta la joogo waqtigii la asaasi lahaa madal ka shaqeysa arrimaha qurxinta iyo nadaafada deegaanka saas ayaana lagu aasaasay markii koowaad marka dhalinyaradu waa dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho kuna shaqeeya si isxilqaan ah oo iskooda waxaan shaqada bilownay november sanadkii baan qabanay shaqadeenii koowaad taasoo isugu jirtay wacyigelin iyo caawin dadkii markaas aan filaynay inay kusoo wajahan yihiin fatahaadihii weynaa ee ee webiga jubba taasoon uga dignay in ay ka dheeraadaan fatahaadahaas si aynan u waxyeeloobin annagoo ku bogaadinay shaqada muhiimka ah ay naftooda iyo bulshada soomaaliyeedba u hayaan gaar ahaan reer jubbaland runtii waxaan qabanay shaqooyin badan oo isugu jira nadaafadda dhireynta iyo caawinta bulshada shaqooyinkeenu meelo badan ayaan ka qabanay magaalada kismaayo iyo deegaanada ku xeeran deegaanka afmadow inahaas ayaan hadda qabanay oo runtii shaqooyin isugu jira dhireynta oo iskuulada iyo goobaha waxbarashada caafimaadka ado xarumaha dowladaha dowladda dhammaan iyo meelaha danta guud baan shaqada ugu weyn aan saarnay waxaana qabanay ilaa iyo toban activity halkaasina hadda aan jirno oo runtii aan dhihi karo wax badan ayay ka bedeleen wacyiga bulshada ururka cagaarsan iyo ururada lamidka ee ay ku midaysan yihiin dhallinyarada ee ka dhisan deegaanada jubbaland ayaa kaalin xoog leh ka qaataa howlaha bilic soo celinta deegaanada jubbaland iyo sidoo kale in dhirbeeris la sameeyo